waxaan rabaa warbixinta aan kooban waxaan rabaa calankan inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada afurur ee soona galgala oo nimankii sharwadayaasha ah ay soo weerareen oo halkaa ay yimaadeen halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jebiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaanu laynay ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo cusbaalada la keenay ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakaysan ee dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa weye ciidanka dowladda puntland weligiisna way iska difaaci jiray haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan waxaana rajaynaynaa haddii ilaah idan ka dhigo si maaragtay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha ramadaan waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo joogaan inay u diyaargaroobaan nimankaas sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo gelaya xadadka puntland qodob kalaan waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer puntland waxaan leenahay nimankaas sharwadayaasha ah mar walba waxay dhibaataynayaan ma aha ciidanka dowladda mana aha madaxda dowladda waxay dhibaataynayaan maatada dadweynaha reer puntland kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda kahor waxay yidhaahdeen xagee qaraxo wadaan baa lee qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuqa ha haato ama cusbitaal ha haato ama hoteel ha haato ama iskuul ha haato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaanu dhiig keeno ama aanu leyna aan rabnaa baa laga hayaa kuwiaan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen weligood soodayaashu wayna soo weerari jireen waynana soo aadi jireen wayna nagu khasaari jireen haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka hadhay inta ka hadhay wixii la laayay maa inta ka hadhay inaanu dib usoo qaban doono ayaan rajaynayna soona afjari doono haddii ilaah idinka dhigo
bal waxaad noo sharaxdaa sida waxay u dhaceen dagaalka sida ku bilowda walaalow dagaalku siduu ku bilowday dee waan idiin sheegay waxaan ku yidhi nimankaa sharwadayaasha ummadda oo bil rabadaan ku jirno difaaca ku jira ayay soo weerareen dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay deganaan bay dagaalka ka bilaabeen waxay laayeen waxaa ugu horreeyay odayaashii iyo dadkii maatadahabaa ugu horreeyay ciidamada iyagana way isdagaaleen kabacdi meeshii ciidamaday soo gaareen ciidamaduna way iska difaaceen dee meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacayaa laakiin khasaaradooda aada iyo aad ayay u badan tahay fircadkoodana waa la keenaya haddii ilahan kali mudane wasiir baraha al-shabaab waxay ku qoreen inay dileen lixdan iyo kow askariga puntland ka tirsan sidoo kale urura deegaanka laga helayana waxay sheegayaan dad shacaba inay laayeen marka khasaarada dhabta ee halkaa ka dhacday ka dowlad ahaan maxaa ka sheegi kartaa sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad soomaali oo islaam oo badan oo ay laayeen bay mar walba sheegtaanay waana la socotaanay marka anagu qof sheeganaya qof muslima dhiiggiisii baan badiyey ama qof muslima baan dilay oo maato u badan isagay u tahay laakiin waxay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraane weligood bay sheegi jiraan arrintaas waana dhulmeelayaal wey nimankaas mudane wasiir arrintan inta waqti badan ay soo noqnoqotay inta badanna kooxaha al-shabaab waxay geystaan weeraraha marka wasaarad ahaan arrintaas qorshe in kaga yaabo ma jiraan adeer waa ogtahay shabaab weligood puntland dhibaatay ulusoo ugula soo diyaargaroobaan laakiin waxaad ogaan kardhaan ama mar walba la socotaan mar walba in laga adkaado oo la jebiyo oo waxay la yimaadaanna lagala haro meydkooduna uu maaragtay derbiyada warnaado ayaa mar walba dhacda marka weligoodna nagama faaidan haddana nagama faaidan maayaan sababta anu waxaanay dad muslimiina oo sooman oo difaac dalkooda uga jira cid kastoona soo weerarhana waxay naga faa'iidaysa ma jidho khasaaraha dowladda- khasaaraha dowladda wasiir ay gaarsiisay ururka shabaab ee weerarka soo qaaday gaalmada waa intee leegi weli hadda halkan kama sheegi kara laakiin dib baan kasoo cadayn doonaa khasaarada la gaarsiiyey laakiin way badan tahay khasaarada iyagaa khasaarada u badan tahay waayahay wasiir ee ma jirtaa in ee, al-shabaab ay gacanta ku dhigeen ee, tulada afur gebi ahaanteeda waxba kama jiraan waxaas wax ka jiraa ma jiraan ciidamada dowladda joogta meesha wax ka jiraana ma jiraan Ee, howlgal baa jira ee, dowladdu ay ee, ku bacsanayso suuqyihii afur uu soo galay oo dib uga baxay waxaana jira in ay sheegteen in ay ee, gaadiid badan gubeen arrintaasi maxaad nagala wadaagi kartaa way iska hadlayaan waxa way iska hadlayaan waftooga wuxuu doona ku hadlaa aan wax tabar lahayn marka d- dowladdu way ka tabar weyntaa intaas iyo ciidamada puntland howlgalka dambe maxaad wasiir nooga sheegi kartaa arrinta halkan kama sheegaya waxa weye hawlka waa arrin dowladeed weeye iyadaa go-aamadeeda loo gaaraysa arrintaas